baryahanba waxaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir intooda ku sugan muqdisho badankood u socday shirar shirarkaas oo ku saabsanaa sidii maamulo loogu sameyn lahaa goboladaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo banaadir waxaa marka maanta kulan la yeelanay ra-iisul wasaaraha annagoo kala hadlayna laba qodob qodobkaas oo ah maamul sameynta goboladaas iyo dagaalada ka socda gobolka galgaduud gaar ahaan degmada guraceel arrimahaas oo aan runtii dagaaladaas ka socda aan aada uga xumaanay oo dagaalla ku habboon wakhtigeedii aysan ahayn dad dagaalkuna uu yahay dagaal siyaasadeed maadaama dagaal siyaasadeed uu yahayna ra-iisul wasaaraha waxyaabaan kala hadalna waxay ahayd maadaama uu isaga ka horreeyey dagaalkaasi xilligu uu bilowday inuu dib u eego halkaasina loo diro xildhibaano iyo dad kale oo ehel u ah dadkaas ee aan ahayn qolooyinka meesha isku hayo lana xaliyo lagu xaliyo arrimo siyaasadeed lagu xaliyo arrinkaasina aad iyo aad ayuu u soo dhoweeyey waxaan rajaynaynaa isaga naftirkiisa mustaqbalka dhow inuu tago halkaas ama wafdi wasiira uu diro wafdiyadaas xildhibaanada iyo odayaashii ah si xal looga gaaro arrimaha siyaasadeed ee gudaha ahna uu hoos u eego arrinta kale way jiraan dad konseerna ka qaba maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo banaadir waxyaabahaas waxyaabaha shirarka dib u heshiisiinta iyo shirarka waxqaybsiga looga hadli doono laakiin guud ahaan mabdi'iyan in maamuladaasi la sameeyo ee xildhibanadaasi badankooda ay qabeen una jeediyeen isagana aad iyo aad u soo dhoweeyey
shirkan marka la fiiriyo hadda aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha markaad kala hadlayseen arrinta ku saabsan maamul samaynta saddexdan gobol ee banaadir shabeellaha dhexe iyo hiiraan ma u dhammeydeen marka la fiiriyo xildhibaanadiina baarlamaanka federaalka ku jira ee saddexda gobol matalaya horta baarlamaanka xildhibaanada intooda badan way maqan yihin laakiin sodomeeyo ku dhowaadan ku joognay oo aanu barnaamijkaasi kala hadalnay way jiraan maku dhahayo boqolkiiba boqol barnaamijkaasi laakiin aqlabiyadda inta badan way qabaan in maamuladaasi laysku dhiso sababtoo ah gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay siddeed iyo tobankii gobol dadka deegaan deegaankana waxaa weeye xuquuq waxay u leeyihiin rabitaankoodu halkii ay la jecel yihiin inay gaaraan dastuurkan wuxuu dhigayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay israaci karaan sax laakiin muqdisho oo caasimada dalka ah ee dastuurka waxau leeyahay meeqaam gooniya inay keligeed doodgooda noqonayso inay keligeed caasimad dalka ahaanayso iyo inay maamulku biiri karto saddexaas waddo inay u furan tahay ayaa la sheegaa
maadaama saddexda gobol saddexda shay u furan tahay waxaa weeye mid ka mid ah weeye tan midda kale muqdisho intee muqdisho ah horta annagu waxaan ka hadlayna waxaa waaye muqdisho iyo gobol banaadir gobol iyo gobol banaadir waa la yaqaanaa waa siddeed iyo toban baalki toddoba iyo toban degmo oo dadkay degan yihiin soomaali badankeed ha deganaadaan laakiin dad baa dhulkan iyo caasimad intaysan noqon ka hor ku noolaa haddana ku nool xuquuqayna leeyihiin marka tan dastuurka ah dastuurka marka la dejiyo ee loo qaado afti ee xildhibaanadu ansixiyaan markaas maqaamka inta loo garto ama ay noqoto maalintaasaa laga hadlayaa laakiinse ka hor waa inay helaan rabitaankooda iyo halka ay doonayaan inay ku darsadaan